فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobada caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah alkataa'ib oo bilowday tixano cusub oo la yidhaahdo geedigii gurguurte guul mise gebidhacleyn tixanahan oo soo bandhigaya xaqiiqda dagaaladii dhacay labadii sane ee tegtay barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontaan dagaallo ay ku lug lahaayeen ciidamo itoobiyaan ah oo maanta ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo faahfaahinta dagaaladaas ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaan idinkugu haynaa oo kale wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana halkan ka soo jeediya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dad badan oo shacaba ayaa ku shahiday duqimo ka dhacay marinka khaza iyadoo ay kooxaha muqaamada falastiin ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhan ah cadowga yuhuudda duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada kala duwan ee marinka godoonsan ee khaza waxaana ku shahiday duuqimahaasi tobanaan ruux oo shacab ah iyadoo ay dhaawaci kala duwan soo gaarheen kuwo kale aad u fara badan magaalooyinka ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen duqiimaha saacadii la soo dhaafay waxaa ka mid ah khan yunis ashajaaciya beytillaaya rafax jabaaliya iyo nuseyraada waxaana dhammaan duqiimaha halkaasi ka dhacay ku shahiday in ka badan labiiy labaatan ruux oo shacab ah halka ay dhawacyo kala duwan soo gaarheen kuwo kale aad u fara badan dhanka kale dagaalyahanada alqasaam ayaa waxay maanta fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu bartilmaameysaday ciidamada cadowga yuhuudda howlgallada nawciga ay maanta fuliyeen ayaana waxaa ka mid ah camaliyad istishaadiya ah oo lagu bartilmaamaysaday ciidamo ka tirsan saynad yuhuud oo ku sugnaa magaalada beet xanuun ee waqooyiga marinka khaza war rasmi ah oo ka soo baxay kooxda muqaamada ayaana lagu sheegay in howlgalkaas uu sababay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamada cadowga saynad yuhuudda ciidamada ruushka ayaa la wareegay tuulooyin horleh oo ka tirsan dalka ukrain wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadooda ay la wareegeen laba tuulo mid ka mid ay ku taalo gobolka kharkiifa halka midda kalena ay dhacda bariga waddanka ukrain iyadoona madaxweynaha ruushka valadimir putin uu wadahadallo la yeeshay ra-iisul wasaaraha slofokiya roberto fico oo booqasho aan horey loo shaacin ku tagay moscow wasaaradda ayaana bayaan ay soo saartay axaddii shalay ku sheegtay in ciidamada ruushka ay la wareegeen tuulada lazofo u dhow magaalada kobiyansiga ee bariga dalka ukrain ciidamada ruushka ayaana isbuucyadii lasoo dhaafay waxay diiradda saarayeen la wareegitaanka tuulooyin iyo deegaano ku yaala bariga dalka ukrain hogaamiyaha mucaaradka yuhuudda ayaa sheegay in netanyahu uu yiqaya xabad joojinta khaza yaa'ir labid hogaamiyaha mucaaradka maamulka saynad yuhuudda ayaa netanyahu ku eedeeyey inuu xagaldaacinayo dadaalada nabadda ee gobolka isagoona tilmaamay netanyahu uu yahay mid carqalad ku ah dadaalada caalamiga ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka ka holcaya marinka goodoonsan ee khaza yair labid ayaa mar uu wareysi siinayay idaacadda maamulka saynad yuhuudda waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu yahay mid qaayin ah oo aan marnaba doonaynin inuu dhaco heshiis xabad joojina oo lagu soo daayo lahaystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxda muqaamada falastiin dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka yuhuudda ayaa netanyahu ku eedeynaya inuu is-hortaag ku sameynayo heshiiska uuna halis gelinaya nolosha maxaabiista yuhuudda ee ku sugan khaza maraykanka ayaa ka walaacsan iiraan ay soo saarto hubka nukleerka ee sida daran wax u gumaado la taliyaha amniga maraykanka ayaa ka shanaqariyey inay ka cabsi qabaan in dowladda iiraan ay ka baxdo ballanqaadyadiiahaa inaysan iminka samaysan doonin bam nukleer ah isagoona midaasi ku tilmaamay inay halisgelini karto maamulka saynad yuhuudda jogsilifoon uu ahla taliyaha amniga ee maraykanka ayaana wuxuu intaasi raaciyey in maamulka trump uu haatan walaac xoogan ka muujinayo inta haran ay ku dhaqaaqdo samaynta hubka nugleerka ee sida daran wax u gumaado waxaana uu tilmaamay inay u baqayaan mustaqbalka maamulka gumaystaha yuhuudda ee dhulka falastiin xooga ku haysto wargeys ka soo baxa dalka ingiriiska ayaana waxauu sheegay in iiraan ay macquul tahay inay samaysato bamka nugleerka ee sida daran wax u gumaado dhallinyaro falastiiniyiin ah ayay ciidamada yuhuudda ku dileen magaalada alqudus ee dhulka falastiin booliiska maamulka yuhuudda ayaa waxay magaalada barakeysan alqudus ku dileen dhallinyaro falastiiniyiin ah kuwaasoo ay ku eedeeyeen fulinta weerar mindiyeen ah oo kala naasaanad yuhuudda sida ay taminayso idaacadda gumaystaha ma jirto wax faahfaahin ah oo ay bixisay idaacadda yuhuudda taasoo ku aadan dilka loo geystay dhallinyaradani balse waxay sheegtay in ciidamadooda ay ka hortageen iyagoon aan soo bandhigin wax caddeema oo la xidhiidha eedeemaha loo jeediyey dhallinyaradan ay ciidanka yuhuudda ku dileen magaalada alqudus wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waxaa inagu soo maqan qodobo kale balse aan markaan idiinsoo gudbino alkataa'ib oo bilowday tixano cusub tixanahan oo la yidhaahdo geeddigii gurguurte guul mise gebidhaclayn ayaa soo bandhigaya xaqiiqda dagaaladii dhacay labadii sane ee tagtay kaasoo goordhow la baahiyey waxaana ka soo muuqanaya mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka
بسم الله الرحمن الرحيم
nafta heeska goynina iska ragal xunbaa tahaye gargaarku ma yaallo godkii waad ku gubanexasan sheekh maxamuud shan iyo tobankii mey labada kun laba iyo labaatan xasan sheekh maxamuud ayaa loo doortay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya kadib doorasho wakhtigeedii ka soo dibdhacday oo uu hareeyey qalalaaso siyaasadeed taas oo lagu qabtay teendhada afasiyooni ee laga qutumiyey xayndaabka gegida duyuuradaha ee magaalada muqdisho wixii kula gudbooniyo kolkaad xaqa gaaran weyday muslinan gefka gelin kolkaad guluf ku soo qaado
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo
gebageba intay idin galsheen waa gob camalkeede ma idin soo galaansheen sidii owrta lagu
laynka aniga iyo dadka la mida ay fadhiyeen dib aynuu fadhiisanno madaxdu haynoo timaaddo shirko haynoo bilaabno soo maaha aynu dadka u bannayno madaxda si aynu shirku u bilaabno fadlan fadlan aan is-ixtiraanno ummadda inoo martida aan ixtiraanno aynu bannayno soomaaliyey ismaqal soomaaliyey imaqal soomaaliyey wax maqal aan ismaqalno aan ismaqalno soomaaliyey ismaqal soomaaliyey wax maqal soomaaliyey aan ismaqalno bilaahi calaykum aan ismaqalno dadkii adduunka ay noo yimid waa inala yaaban yihiin safafka dambe ha la aado mas-uuliyiinta soomaaliyeed waa la garanayaa ee fadhidee fadlan dib u durka
asalaamu calaykum
intaanan qof qof idiin sheegin oonan u magacaabin maxamuud sayidow xagga dambe tag walaal adigoo mahadsan waxaan u baahannahay laba khiyaar midkood inaan qaadanno ama martidu bannaanka ha fadhido ama innagu aan bannaanka tagno labadaa midaan qaadanno waxaan ka codsanaya buuqa halkaa ka socda dadkaas qaylinaya ha layga bixiyo ha layga bixiyo dadkaa
habeenkii la doortayba waxaa xasan sheekh maxamuud looga yeeray safaaradda maraykanka ee ku taalla xerada xalane halkaas oo uu kula kulmay safiirkii maraykanka ee wakhtigaas laari anderi waxaana la amray in uu boorka ka jafo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta kuna howlgalo talooyinka iyo tawjiihaadka saraakiisha maraykanka ee jooga taliska africom ugu yaraan toddoba kulan oo kala goonigooni ah ayuu bishaas oo keliya xerada xalane kula qaatay madaxda reer galbeedka ee u meerinayay tusmooyinka ku saabsan jihaynta dagaalka
annaga soomaali haddaan nahay siyaasad iyo istaraatijiyad shabaabka looga takhallusaayo oo adag maadaama aan la imaan weynay waana loo keenay annaga hadda dagaalkeena maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meeleebl dagaal in lagu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheena inta ma ahna intuu ku wajahan yahay geeni weeyaan waxowna gu gumaysaahe ilaahowna guulayadaan ku gelinahaaye si ka duwan wixii laga filayey ee ahaa inuu la tacaamulo abaaraha ba'an ee ku dhuftay dalka wuxuu xasan sheekh maxamuud si shuruud la'aan ah u ajiibay amarka uga yimid asyaadiisa maraykanka bishii julaay ee sannadkii isagoo istooxaarinaya sida atoor sagaaro wuxuu ku dhawaaqay dagaal ballaaran oo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo uu sheegay in uu isugu jiro dagaal dhaqaale mid militari iyo mid fikir
muddadaas shan iyo tobanka sano ah oo siyaasaadkaasi aan ku dhaqmaynay maalinba maalinta ka dambaysa shabaab waa sii xoogaysanaya maalintiiba maalinta ka dambayso intii hore waa kasii xoog badan yihin labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go'aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro labada siyaasadoodoo hore ciidan basay ku salaysnaayeen laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horey u jirin waxaan ku daraynaa dagaal dagaalka ilaa dagaalka fikirka inaan dadka u sheegno beenaalayaal waaye diin ma aha waxay wadaan shaqo ku malaa diinta islaamka dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshanno narratifka ama isluog halhayska diinta waa farantiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno faranti saddexaadaa jiro iyo mid afaraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waay farsamadeeda iyo sida loo waxaynayo iyo istaraatiijiyaadkeeda waa noo yaalaan waa ku dhaqaaqaynaa waa samaynaynaa
gawdii ugu dambaydow rida waana sii gurane sidii neef la gowracayayow sii galgalanae warroy gaalku waanaga tegegladu sii geliyo bishii julaay wuxuu xasan sheekh maxamuud ku dhammaystay dawarsi iyo inuu dolar u raadsado dagaalka uu ku iclaamiyey mujaahidiinta wuxuuna isagoo yaboosanaya lugta soo mariyey ugu yaraan lix waddan oo uu weydiistay ciidan iyo dhaqaale bishii xigtay ee agosto waxaa qarxay dagaalkii uu u durbaantumayey iyo diriirtii uu u digadamlaynayey waxa la yidhi goltaahiyo tiictiica murugada adigaa tallaasho tiiraanyo beeree kacan tuugtif iyo daran amniga ayaa faraha ka baxay caasimaddii ayaa martigelinaysa weeraro joogto ah waxaana takhaariirta soo baxayee ay ishaarayeen koror ku yimid weerarada mujaahidiinta iyo kobac uu samaynayey jihaadka bariga afrika iyo in awoodda maamul ee dhabta ah ee ka jirta dalka ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mar waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana dhinac walbaan uga badannahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay maanta awoodda meeshaan ka muuqatahay ma aqaan aniga shabaab intaan haysto meel uu joogaba ma garanayo inuu ku xoroobi doona sababtoo ah xooggiinna aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ayaguna sidoodaba dad tira yar oo dhulka ku baahsan oo shanshan tobantoban labalabo u socdo mid meel taagan yahay waay laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horraysa intii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay dagaalka shabaab maanta oo ku jira si cidhinta caanihiisa waay shabaab waa taariikh waa history waa tege intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysanno maalintaas maanaan haysan nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
waxaa dilaacay dirir malxamad ah iyo dagaal kala baxa oo ka dhex alowgmay ciidanka xaqa iyo caskarka baadilka waxaa fooda isdaray ciidan difaacaya kelimadda allah iyo xisaabaad difaacaya kelimadda kufriga oo u cinsan maraykanka waxaa isu hubqaatay owliyada allah ee mujaahidiinta ah oo kaashanaya gargaarka rabbigooda iyo ducada musadcafiinta dulman iyo calugshuud u shaqaystayaal ay soo caraadiyeen ibliis iyo atbaacdiisa oo lagu soo colgeliyey didiilo dhalanteed ah iyo ballanqaadka baayiro been badan
مستحيلا واعتكف في الحرب حين واصبر صبرا جميلا احمل البارود واهتف مع المستحيلا واعتكف في الحرب حين واصطبر صبرا جميلا الله اكبر ايقظ هذا الفتى الله اكبر كبر وعلوا النداء الله اكبر ايقظ هذا الغثاء الله اكبر كبروا على النداء كبروا على النداء marka laga yimaado fahma jabka ka haystay hardanka ka socda dalka maraykanka iyo xulifadiisa gobolka waxaa walaac ku hayay howlgallada jihaadiga ee xargaha goostay kuna sii fidayay goobaha ka baxsan soomaaliya waxaa malahooda ku taagnaa in uu soo noqdo wax la mid ah weerarkii maandambey iyo inay mujaahidiintu isku fidiyaan dhul hor leh oo ka mid ah waddamada deriska ee duulaanka ku jooga soomaaliya daraasaadka reer galbeedka ee soo baxayeyna waxay hadal hayeen kobaca howlgallada jihaadiga ee ka socday gobollada kenya haysato iyo weeraradii dabraduulka ahaa ee beegsanayay dabaquudhiyadii damiirlaawayaasha ee xabashida u jooga yeed iyo caato iyo raadadkii xigay ee ka dhashay
اسمع الاكوان من ثكلاهم وابدا عويلا الرجل يبغي على الاسلام مصروعا قتيلا اسمع الاكوان من ثكلاهم وابدا عويلا الله اكبر
mashadkan oo lagu biiriyey guuldaradii uu maraykanku kala kulmay afghanistaan labaatan sano kadib iyo cabsida ay khubarada maraykanku ka qabeen in wixii ka dhacay kaabul lagu arko muqdisho saadaashu marnabo ma ahayn mid ay ku qanci karto xukuumadda washington iyo dowladaha saamiga ku leh siyaasadda soomaaliya arrinta afghanistaan ka dhacday waa arrin tusaale loo soo qaadan kara dalkeen inay ku imaan karto dariiqii afghanistaan annagaaba hadda ku soconaba oo gacanteenna aan ku hayno haddii maanta amisom laga baxdo sidii kabuul sawiradii aad fiirsateen kuwa la mid ah ayaa halkan ka dhici doona sida kuwa la shaqaynayey u carareen maraykanka iyo xulufadiisa kuwa beesha lixaad la shaqeeya waa cararayaan wax alla wixii xildhibaan soo noqday aqal sare wixii soo noqday wasiir wixii soo noqday wasiir ku-xigeen wixii soo noqday taliya ciidan wixii soo noqday eraboorka xamaray ibnu ku ordi doonaa isagoo dhiirigelinaya mooryaanta iyo murtasaqada uu dagaalgeliyey kana cararaya inuu soo noqdo wax la mid ah guuldaradii ka soo gaartay afghanistaan wuxuu bayden amar deg deg ah ku bixiyey in ciidamada maraykanka lagu soo celiyo soomaaliya si ay hoggaanka ugu qabtaan guluf dagaaleedka loo igmaday madaxa kooxda riddada soomaaliya
So I can announce today that the, the President has authorized the Department of Defense to return a small, persistent U.S. military presence uh, to Somalia.
Waxaan maanta ku dhawaaqayaa in madaxweynuhu uu wasaaradda gaashaandhigga u fasaxay in Soomaaliya dib loogu celiyo ciidamo kooban oo ka socda dowladda Maraykanka.
boqolaal ciidamo ah ayuu maraykanku soo geliyey dalka ku dhowaad laba boqol iyo afartan milyan oo dollar ayuuna ugu deeqay kooxda riddada soomaaliya si loogu kaashado mushaarka tababarka iyo hubaynta maleeshiyaadka calooshood ushaqaystayaasha ah ee xaabada looga dhigayo duulaanka waxaa la isla qaatay in la dardargeliyo waxa ay saraakiisha maraykanku aamineen inuu yahay kacdoonkii ambaar hay-adaha daraasaadkuna ku tilmaameen tijaabo lagu qiimaynayo haddii soomaaliya laga hirgelin karo saxawaadkii ciraaq oo kale wadamada eeg ciraaq maxaa lagu xasiliyey yaa xasiliyey ciraaq maleeshiyaad dadkii u dhashay waddanka ayaa dib ayaga gacantooda la geeyey ayagaa xasiliyey waxaa xasiliyey kuwan hadda ay diidayaan ee annagu macawsinayda leeyihiin noocaasoo kaleo deegaanka u dhashay ayaa qayb sunniya iyo qayb shiica ah ayaa la diyaariyey ayagaana ka saara dalka ciraaq waa inta hadda maanta waa nabad marka qofka dhahaya anagu daliilaanu sheegaynaa toban dal baanu sheegaynaa oo nooca sida lagu xasiliya uu noocaan ahaa oo cadowgii iyo argagixisadii ku jirtana noocaan looga saaray qofka dhahaya sax maaha muxuu daliishanayaa wuxuu daliishada maayo gaal midkii ugu weynaya yaa guduuriha ilaahe wax magaradka kiina habluyaysan gowriciine arrintaana waxaa ka baqnaatikacaya hay-adaha daraasaadka ee maraykanka sida macadka daraasaadka s s i macadkaasoo weliba taabacsan kollejka arrimaha dagaalada ee ciidamada maraykanka macadkaas iyaga oo tilmaamaya qaar ka mida faa'iidooyinka ay ka heleen adeegsiga maleeshiyaadka beeleedyada ayaa waxa uu yidhi dalaalka ameerikaanka ah kasbashada hal hogaamiye beeleed oo keliya oo ay ku guulaysteen inay tajniidiyaan ay suurto gelisay inay joogsadaan weeraradii joogtada ahaa ee lagu soo qaadayay ciidamada maraykanka ee ku sugnaa mandiqadaas oo mandiqada haasad barwe hal xaboon tajniidinay hal oday kaabaqabiil oo tajniidinay ayaa wuxuu leeyahay wuxuu naga kaafiyeyba dagaalka diraasadu waxay soo xiganaysaa gaalka la yidhaahdo david batrios taliyihii ciidamada maraykanka iyo kuwa taxaalufka ee ciraaq oo qiraya in sanad ka hor inta aanan la soo aasaasin maleeshiyaadkan ay qiimaynta gobolka ambaar sheegaysay in gobolkaasi uu fashilmay siyaasad ahaan balse maantay loo soo qaato tusaalaha ugu wanaagsan ee kudayshada mudan kadib markii hogaamiye beeleedyada deegaanka iyo shacabka iyagoo si wada jira ay go'aansadeen inay la dagaalamaan alqaacida markii inta ay ku guulaysteen ayay waxay ku bixinayaan talo daraasaadka gaalada siba maraykanku tajribadii ciraaq lagu tijaabiyey in la naqliyo oo wadamada hadda maraykanku dagaalka kaga jiro in loo naqliyo sida wadamada maali suuriya soomaaliya iyo wadamadaas ku talinaya soomaaliya wadamadaas unbay qayb ka tahay taa marka tusaale soo tixo sanadkii labada kun iyo shantii dowladda maraykan waxay dhistay waxaad ogtihiin maleeshiyaadka la dhihi jiray hogaamiya kooxeedyada markii ay fashilmeen hogaamiye kooxeedyadii labada kun iyo lixdan baa wuxuu soo gelshay dalka Ethiopia oo uu isticmaalaya sidii jamaaca murtasiqa maxay la dhaqaalaha hubka waxay ku dagaalamaysaa bixinay wax oo dhan isaga bixinay markii ay fashilantay labada kun iyo sideed haddana isagoo wakiil ay ka tahay Ethiopia wuxuu garab siiyay haddana maleeshiyaadka suufiyada si ay ula dagaalamaan haddana mujaahidiinta tii wax waa tari weysay waa soo kaxay haddana labada kun iyo sagaalkii ayuu markaa khudo cusub keenay khudadaas oo hadafkeedu yahay maadaama mujaahidiintu xamar iyo halka ay ka dagaalamayeen in layska hor keeno beerihii xamar deganaaya hawiye iyo mujaahidiinta in layska hor keeno shariif taasaa keentay marka in laga soo dhigo madaxweyne laga soo dhigo shariif madaxweyne laga soo dhigo waa lasoo dhodhoobay waa la keenay tii markay fashilantay haddana oo waxaasoo dhan ay wax tari waayeen maraykan wuxuu bilaaba asagu marka inuu maxay ahaaday maleeshiyada asaga toosa oo gacanta waa inuu abaabasho wuxuuna u adeegsaday shirkado uu leeyahay kambaniyo maraykanku uu leeyahay waxaa kow ka ah kambaniga la balaag water oo asagu abaabulay ciidanka la yidhahdo b s f oo ka jira meesha la bari qaybta shirkada labaad waxaa bancraft oo iyaduna uxil saaran dhismaha ciidanka lagu magacaabo danab iyagii laftigooda markay wax tari waayeen oo ay baaba'een waxaa la soo roga marka qaybta cusboorka ama macausleemarka macausleeye ayaa ugu dambaysa marka waa waa sooyaalkaa taariikha macuusadu waxay ka yihiin yay qayb ka yihiin marka la isku akhriyo warbixinada maraakiista daraasaadka cadowga ka diyaariyeen mowduuca qabaa'ilka iyo dhacdooyinka u dambeeyey ee aan aragnay waxaad ogaanaysaan inaanu jirinin tallaabo la qaaday oo aan cuskanayn ama aan dabada la gelaynin talooyin iyo nasaa'ix ka soo baxday khubarada iyo qorayaasha reer galbeedka gaar ahaan hay-adaha diraasaadka ee hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo tagaashaaniga baticonka waxaa waa madruusa oo lasoo qorsheeyo weeye tusaale waxaa idinku filan isla markii maxaa lagu dacmiyey daroon goormeedka reer baadiyaha ee xoolodhaqatada iyo daroon goormays arkeeno ay macaamileen guryaanu leenahay kufar kuma gamaydaane
to receive this aircraft from the United States that's bringing arms and ammunition for the Somali National Army in their fight against Al Shabaab.
waxaa ina soo gaartay diyaaraddan oo nooga timid maraykanka taas oo hub iyo rasaas u keenaysa ciidanka soomaaliyeed si ay ugu kaashadaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab sharaf ayay inoo tahay inaan garab istaag saaxiibtinimo u muujinno ciidanka soomaaliya iyo dadka soomaalida kuna taageerno dagaalka ay ku jiraan haddaba laba sano kadib duulaankan waxaa isweydiin mudan gulufku ma noqday kacdoonkii ambaar sida maraykanku himiloonayey mase noqday mid lagu soo afjaray mujaahidiinta sida xasan sheekh maxamuud ku goodinayey maxayse ugu dambayntii natiijadu noqotay
نرتقي نحو السماء الله أكبر في ديوان الأنبياء الله أكبر نرتقي نحو si aan diiwaanada taariikhda ugu waarino tagtadoodii tadxiyada lahayd turaadtoodana ugu kaydino safaxaadka dhalaalaya ee taariikhda waxaan allaha idankii muuqaaladan taxanaha ah ku eegi doonaa dagaaladii adkaa ee mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah ku difaaceen daarta islaamka allahna uu ku jebiyey gulufkii uu soo qaaday murtad xasan sheekh maxamuud waxaan eegi doonaa halkii ay ku biyo shubatay qabqabtii iyo isqaadqaadkii xasan murtad iyo tallaabooyinkii xigay ee uu qaaday dhanka la dagaalanka shareecada allah iyo waxa uu ka dhaxlay colka uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga
ولم يسبق به النصر رحيلا سوف يسعى نحوه أبطالنا دينا بديلا إن يطل دهر ولم يسبق به النصر رحيلا سوف يسعى نحوه أبطالنا دينا بديلا الله أكبر أيقظوا هذا الغزال الله أكبر كبروا وأعلوا النداء الله أكبر أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر أسود الله في الميدان ونصر الحق والإيمان غدا بدمائنا يسري وأمنية بكل جنان
allah idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allaah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hor tagteen murtadiinta iyo siriiriyiinta waa kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaannada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta ee indhaha idinku hayay quluubtana idinkala socday khayr iyo male wanaagsanna idinka rajaynayey waxaad hanateen maxabbada iyo jacaylka malaayiin muslimiin ah oo ku nool walaayaadka islaamiga oo teed iyo difaac aanan la jiiri karin u noqoteen nafurkiinna iyo sugnaantiinna waxaa ku hor burburay bootada iyo booloxooftada cadowgii u soo biratumanayey la dagaalanka shareecada islaamka iyo burburinta walaayaadka islaamiga ah waxaad muslimiinta bariga afrika tusteen inay haystaan rijaal rabbigooda ku xidhan diinkooda ka run sheegaya ballankii iyo cahdigii la galayna ku taagan qaala allaahu tacaala من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
لنا شوق لنا تحنان ولقيا ربنا الرحمن وسكنى جوف قنديل وطير أخضر وجنان
اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى
duurkurta waxaan ku leeyahay dhaarta aad dhaaratay waan laguu sheegay taas ayaa noo dhaar sheekhiin calleer wuu kuu sheegay dhaartaan aad dhaartay ayaa dhaar noo ah waana aragtay wixii kasii badan waad dhimin doontaa hadduu baash bilaaw tahay ayaa qalbi jabtay mar walba meel u cararaysaa junuudullaahi miyaa la dagaalam kartaa waxaan waa junuudullaahi alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan gurgurtow inaad naga badbaadadaan rabto warnin waxaan ku leeyahay ilaahay u toobakeen maya soo maaha wallaahi bilaahi inay kanaa noo dhexeeya aniga adinka اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى gaalada waxaan leeyahay oo waddanka soo duushay ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa inaad burburisaan insha allah wiilishaan maanta aad u jeediin oo raayada ilaahay subxaana wa tacaala kor uu gacantooda ku hayo waxaynu doonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa inay gargaaraan waxaan usugu imaanay anagoo ah junuud min junuudillaah oo maanta halkan usugu imaanay inaan cadow ilaahay subxaana wa tacaala aan la xisaabtanno oo cadowgaas kibray aan maanta ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa aan ummadda islaamka aan ka kaafino insha allahu tacaala albaabkaas aarta anaga idin daafuri doono insha allah idinkan waxaa bayco ku galayna inaan gadaasha aan ka harin insha allahu tacaala
هبت رياح صرصر عاتية تزمجر
run ahaantii sannadihii labada kun laba iyo labaatan iyo labada kun saddex iyo labaatan waxay ahaayeen sannado ku suntan dhacdooyin waaweyn oo reebay xusuuso aanan sinaba loo ilaabi karin waxay ahaayeen sannado haliyeyada ka jihaadaya bariga afrika ay dhabarka ka jebiyeen xamladii ugu ballaarnayd ee ay murtadiinta iyo saliibiyiintu ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga teed iyo difaac aanan la ilaabi karinna u noqdeen shareecada allah waa sannado uu cadowgu la kulmay weeraro cagmarin ah camaliyaad istishaadi ah iyo dilal qorshaysan oo afka ciidda loogu daray mujrimiin ashahaado la dirir ah waa sannado sidii tusbax go'ay tarabtarab loo laayay madaxyaweyn badan oo hormuud ka ahaa la dagaalanka islaamka waa sannado wadaad xumayaasha u iftooda ameerikaanka iyo adeegayaashiisa ummadda ku horfadeexoobeen markii ay culimmada rabbaaniyiintu xaqa caddeeyeen waa sannado ay sii tayo beeshay kalsoonidiina gabtay warbaahinta kooxda riddada soomaaliya iyo fariimaha ay gudbinayaan madaxdooda dhanka kalena uu soo muuqday dowrka warbaahinta islaamiga ee faafinta dacwada jihaadka iyo dhambaallada mujaahidiinta waa sannado uu allahna tusay sida uu tawaaduca u jebiyo kibirka iyo qabweynida quus iyo qoomamana u dhexalsiiyo qolo weliba oo qaadda dhabbihii qaaruun iyo fircoon يا كتائب خبرينا عن جنود فاتحين من حمى الصومال هبوا في الأعادي مسلمين
dowladda soomaaliya oo aniga aan madaxweynaha ka ahay waxaa ka go'an wax kalaba yeelkeeda shabaab dalka in laga waayo xasan sheekh iyo waxa la socono waxaan leenahay een dhaarta aad dhaarateena noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso Allahu Akbar. khadalku waa noo midkaada marka qoladan soo harta yaa la arki doona
haddaba geedigii gurgurte ma guul ayuu gaaray mise gebidhaclayn ayuu ku soo gebagaboobay ma wuxuu helay wuxuu naawilayey mase wuxuu gurtay wixii uu galabsaday su'aalahan iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonnaa taxanahan insha allah
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري
dagaal ayaa maanta ka dhacay doolow balse waxaan iminka idinsoo gudbinaynaa xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunyabarow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، water soluble vitamins faytamiinada ku milma ee biyaha caawa insha allahu tacaala ee xalaqadeena waxaan ku qaadan doonaa ee faytamiinada ku milma biyaha waxaan soo qaadanay faytamiinada ku milma ee dufanta ayaan soo qaadanay ee ilaa afar vitamiin ayay ahaayeen ee waa kasoo gudubnay caawa insha allahu taala xalaqadeena waxaan ku qaadan doonaa ee faytamiinada ku milma ee biyaha insha allahu tacaala Ee, waxaa la isku yidhaahdaa vitamin b complex ama b vitamins ayaa la isku yidhaahdaa waa group ah, macnaha biyaha vitaminada ku milma ay isugu jiraan dhammaantood ayay mataqaanaa ka kooban yihiin Ee, si guud marka waxay ka kooban yihiin ilaa iyo sideed vitamin ayaa la sheegaa Ee, groupkan b complex la isku yidhahda inay ka kooban yihiin marka noocyo ayay kala leeyihiin iyo magacyo ayay kala leeyihiin Ee, waxaa ka mid ah ee, b1 vitamin oo loo yaqaano thiamin ayaa ka mid ah Eh, b2 vitamin oo loo yaqaano riboflavin ah ka mid ah b3 eh, vitamin oo loo yaqaano niacin ayaa ka mid ah b5 ayaa ka mid ah oo loo yaqaano pantothenic acid Eh, waxaa kaloo ka mid ah b6 oo loo yaqaano pyridoxin waxaa kaloo ka mid ah b7 oo loo yaqaano biotin waxaa kaloo ka mid ah b9 oo loo yaqaano folic acid iyo b12 oo loo yaqaano cobalmin Eh, runtii marka eh, type of vitamin b complex ama eh, groupka vitamin b-ga la yiraahdo waxay ka kooban yihiin sideedaas vitamin insha allahu tacaala faytamiinadaas marka si guud faa'iidooyinka ay u leeyihiin jirka bani aadamka ayaan si guud u dulmaraynaa hadhow haddana vitamin vitamin ayaan u qaadan doonaa insha allahu taala xalaqaadkeena kale oo na xiga vitamin b complex ama b complex groupka la yidhaahdo faa'iidooyinka ay u leeyihiin jirka bani aadamka maxaa ka mid ah si guud waxay caawiyaan ama ay ka hortagaan infectionada iyo maqaarka inay saboodgareeyaan iyo inay horumar sameeyaan si guud jirka bani aadamka ay ka qayb qaataan wadajirkooda marka waxyaalo badan ayay jirka u qabtaan waxaa ugu horeeya koritaanka unugyada dhiigga inay mar kastaba firfircooni geliyaan ama ay kor u qaadaan inay mataqaanaa r b c unugyada loo yaqaano dhiigga dhiigga cas loo yaqaano inay kor u qaadaan ama ay koriyaan h b ga ama hemoglobinka dhiigga laga sameeya inay kor u qaadaan sidoo kale levelka energyga inay mar kastaba kor u qaadaan ay markaasi ay geeyaan levelkii loogu talaqalay qofka bani aadamka sidoo kale aragtida inay kor u qaadaan mataqaana qofka aragtidiisa ay ka dhigaan normalkii caadiga loogu talagalay waxay kaloo ka qayb qaataan ama muhiim ay u yihiin shaqada maskaxda inay firfircoono geliyaan si weyn sidoo kale dheefshiidka inay had iyo jeer ay baalans gareeyaan ama dietka qofka u isticmaalaya mar kastaba ay ka shaqeeyaan ayay shaqadoodu ay tahay ama faa'iida ay u leeyihiin bani aadamka sidoo kale abititeka ayay xukumaan abititeka waxaa la yidhahdaa cuntada qofka oo cunaaya inay loos tahay yar tahay ama inay fiican tahay ama inay badan tahay abititekaas ayay kontroolaan si guud waxay kaloo bixiyaan shaqooyinka neerfaha dhammaan ayay kor u qaadaan sidoo kale hormoonada iyo kolesteroolka soo saaridiisa cabirkii qofka loogu talagalay ayay aad ugu qayb qaataan waxaa intaas dheer cudurada wadnaha ku dhaca caafimaadkooda aad iyo aad ayay uga mataqaanaa firfircoono u geliyaan ama ay uga shaqeeyaan dhammaan cudurada laysku yidhaahdo cardiovascular diseaseka ayay aad iyo aad uga qayb qaataan sidoo kale murqaha bani aadamka ayay wax badan ka qayb qaataan ay dhismaha hadday yihiin firfircoonada hadday yihiin shaqada hadday yihiin dhaqdhaqaaqa qofka bani aadamka murqaha waxay isugu jiraan voluntary iyo involuntary muscles marka wax badan ayay firfircoono geliyaan ay ka qayb qaataan marka dadka intaas markaan kasoo gudubno si gaar ah marka haweenka uurka leh wuxuu u leeyahay muhiimad gaar ah b vitaminska groupka la yidhaahdo si gaar ah waxaa ka mid ah folic acid ayaa ka mid ah oo aan kusoo sheegnay vitamin b nine iyo vitamin b twelve aan kusoo sheegnay cobalmin muhiimad gaar ah ayay waxay u leeyihiin haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya aad iyo aad bay uga baahi badan yihiin dadka kale marka vitaminadan maxay u qabtaan marka haweenka uurka leh iyo mataqaana kuwa nuujinaya maxay qabtaan waxay qabtaan wax la yidhaahdo mataqaana korinta ama horumarinta ilmaha yani uurka ku jira ayay aad iyo aad ukaga qayb qaataan sidoo kale waxay yareeyaan ilmaha inay ku dhashaan bila dhiman ama mataqaana isbedel xagga jirkooda ku dhaco ama lafaha oo ka qolqoloocda wegdada waxa la yidhaahda ama ilmaha asoo xibin dhiman ama yani calaamado oo mataqaanaa oo yani ziyaado ah inuu la yimaado ayay ka caawiyaan intaas marka marka laga soo tago marka dadka kale haweenka uurka leh folic acid iyo vitamin b twelve si gaar ayay ugu baahan yihiin marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inay marka aad iyo aad u badsan doono haddii alla idmo sidoo kale waxay kor u qaadaan vitaminkan oo b groupska la yidhahdo testosteronka maadada hormoonka ragga ee ku shaqada leh dhalmada iyo mataqaana waxyaalaha la xiriira ayay aad iyo aad kor ugu qaadaa dadka marka da-dooda lixdan iyo shan iyo ka weyn iyo dadka haweenka uurka iyo nuujinta ayaa aad iyo aad ugu baahan sababtoo ah haddaysan helin waxaay helayaan khatar oo mataqaanaa vitaminkaas hadduu yaraado cuduro badan in markaasi ay u yimaadaan marka insha allahu tacaala marka intee laga helaa marka b vitaminska si guud halkee laga helaa waxaa laga helaa kow caanaha ayaa laga helaa dhammaan caanaha xoolaha meel kastoo ay ka yimaadaan way ku jiraan dhammaan b vitamin groupskaas way ku jiraan hilibka noocyadiis kala duwan way ku jiraan ukunta waa laga helaa beerka keliyaha khaasatan na sida na hilibka cad malaayga digaaga mataqaanaa qudaarta cagaaran dhammaanteed way ku jiraan hilibka lo-da digirta khaasatan midda gudguduudan miraha dhammaan fruitska noocyadooda kala duwan sida muuska mataqaraha iyo dhammaan sbandeska wax la midka waa laga helaa wax uu ka maqan yahay malahan marka intaas iyo in ka badan ayaa laga helaa insha allahu tacaala maxay yihiin calaamadaha b complex deficiency vitaminka ama groupkan b complex laisku yiraahdo hadduu yaraado maxay tahay calaamadaha qofka ku imaan kara ama uu dareemi karo kow calaamada ugu horeysa qofka haddii vitaminadan ay yaryihiin uu dareemi karo waxaa waaye daal qofka inuu dareemo daal joogto ah qofka inuusan ka kici karin sariirta inuu dareemo mararka qaar naqaska inuu ku xirmo ama neefta inay dhibto ee, garaaca wadnaha inuu ziyaado mararka qaar uu bato ee, appetite-ka qofka inuu ka tago ama cuntada inuu ka tago madax xanuun mararka qaar in lagu arko ee, nabro afka ah ama faruuraha dhinacyadooda inay kusoo bataan ee, carabka inuu ka dareemo barar xoogaa kabaabi oo hadalka xataa inuu dhibo mararka qaar een, xanaag qofka in lagu arko mararka qaar uu xanaag badan uu dareemo ee, welwel iyo walaac iyo mataqaanaa inuu mataqaanaa uu dareemo ee, dheefshiid xumo inuu dareemo dheefshiidka oo sida rabay aysan u shaqaynin ee, mararka qaarna uu arko qofka shuban iyo waxyaalaha la midka ah ee, iyo xaalado kale oo la xiriira warwareer iyo xaalado la xiriira maskaxda ama inuu dareemo insha allahu tacaala xalaqadeena caawa halkaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa ilaahay hadduu qadaro aada iyo aada u mahadsanti ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan soo gaarnay dagaalo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa maanta ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedow dagaalada ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac waxaana degmada doolow laga saaray dowladda federaalka intii uu dagaalka socday gudoomiyaha degmada beled xaawo iyo taliyaha sirdoonka ee degmadaas ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidanka itoobiya ay soo weerareen degmada doolow ayna gurmad ahaan ugu socdaan degmadaas waxaan rabaa inaan si buuxda u caddeeyo saacadda aan taagannahay oo saacaddii aad garanaysaan qof walba geeska afrika joogo wakhtiga ay ku beegan tahay in ay magaalada doolow soomaaliya xabbad ka socota xilligan xabbaddaas oo u dhaxaysa ciidamada qaranka soomaaliya dowladda federaalka ciidamadeeda noocyada kala duwan ciidanka booliiska ciidanka nabad sugidda ciidanka militariga oo isku dhinaca iyo ciidamada etoobiya oo ku soo xadgudbay xuduudda soomaaliya arrintaas dagaal qaawan oo bareer ay soo qaadeen annaguna hadda waxaan ku sugannahay oon inla hadlaayo degmada beled xaawo haddii ilaahay yidhaahdana waa dhaqaaqhaya gurmad aniga iyo saraakiishayda waxba nagama harayaan halkaasaan oyaan aadaynaa soomaalida marka waxaan la socodsiinaynaa iyo dhammaan madaxda qaranka arrintaas inay ogaadaan ku talagalaan anigoo ah guddoomiyaha degmada balaxaawo waxaan halkan ka caddaynayaa siduu jananka iga horreeyey uu sheegay in degmada balaxaawo ay ku sugan yihiin macnaha mataqaanaa ciidamo ka hor imaansan nidaamka dawliga ah ciidankaasoo rabo macnaha diidan dowladnimada waxaan rabaa halkan inaan baaq oga diro ilmaha yararka oo meesha ku xaraysan waalidiintii dhalay ilmahaas ayaga ah shan saacadood kadib haddii aad kala bixi weydaan ilmahaas meesha wixii ka imaado mas-uuliyaddeeda adikaa qaadanaayo cid kasta oo dowladnimada ku soo xadgudubtana beerkaan ka garaacaynaa umana joojinayno dhanka maamulka la baxay jubbaland wasiirka amniga maamulkaas yuusuf xuseen cusmaan dhuumaal oo shir jaraa'id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaaladaas waxa uu ka warramay qaabka uu ku bilowday dagaalka degmada doolow isagoo dhanka kale sheegay in weerarka ay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen deegaanka kulbiyow ay ku dileen shan askari inaan la wadaago dhacdadii saaka ka dhacday ee meelo kala duwan oo sida doolow oo kale iyo meel ka mid ah gobolka jubbada hoose oo kulbiyow dhacdooyinka ka dhacay waxaan rabaa marka hore qodobka koowaad inaan idhaahdo barnaamijka saakayto degmada doolow wuxuu ku bilowday madaxweyne ku-xigeenkii baa horey u joogay dowlad goboleedka jubbaland wuxuu ku bilowday saaka markuu waa baryahan ba ay lahaayeen waxaan amniga ka qaadaynaa degmada doolow in nin hay-ad u shaqeeyo oo hay-adda asaga iska leh oo muwaadil ah oo soomaaliyeed inay niman dowladda u shaqeeyo oo iskugu jiro nisa iyo ciidan kale ay ka afduubaan magaalada doolow gudaheeda isla mar ahaantaasna ay geeyaan degmada beled xawo laba waxaa yimid wafdi ka yimid meesha la yidhaahdo kismaayo oo gobolka gedo yimid oo ka kooban xildhibaano iyo golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka iyo maamulkiisa diyaaradda markay timid waxaa amar lagu siiyey oo ciidamada halkan joogay oo nabad sugidda iyo booliiska labadaba amar lagu siiyey inay diyaaraddana xabadeeyaan wafdigana xabadeeyaan wafdigiiba waxay u dhigteen isbaaro wafdigii waa laga soo badbaadiyey markaasay magaaladii dhexdeedii fiyaalaha ahaa waxay ka bilaabeen xabad xabaddii bay mudo muddo wadeen waxaan markhaati lahayn waa iga hadhan tahay odayaasha deegaanka ad u tegey dadka dhallinyaradoo kalea u tegey hooyooyinkaa u tegey maamulkaa u magaalada xabadda ka daayay markay magaalada xabadda ka dayn waayeen dad badan ay dhaawaceen meheradihii la xidhay ayaa ciidamada amniga jubbaland waxay ku qaadeen inay amnigii dib u soo celiyaan oo degmadii dib ugu soo celiyaan amniga ayagiina hubka dhigisna lagu sameeyo barnaamijkaas oo noocaas ah cidda amartay iyo cidda amniga ha laga qaada tiro oo ku saabsanayd in degmada amniga laga qaado madaxweyne ku-xigeenka goobjoogga oo joogay in la weeraro wafdigii ka yimid meesha la yidhaahdo jubbaland oo u socday deegaankooda iyo islaaxa iyo sistamka iyo hawsha in ayagiina la weeraro barnaamijkaas waxaa been yidhi oo beenteeyey ciidamada amniga jubbaland magaaladana caadi weeyo cid kaste oo isku daydo inay amniga khalkhalgelisana waan iska celinaynaa ciddii nugleer ka dhacahayo ama maxaan ku dhahdaa ayadu dhib la imaanayso welcome soo gal dagaalka qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka labaad waa arrinta gobolka jubbada hoose oo ayaduna ay ka shaqaysay dowladda federaalka guddoomiyihii degmada badhaadha ayaa wuxuu tegey degmada meesha la yidhaahdo kulbiyow guddoomiyihii markuu meesha tegey nimankii xoogaa dhaqaalaha horay u qaatay haraagi ka haray ayaa weerar ku qaaday shan nin bay ka dileen guddoomiyihii degmada oo meesha intay ayaga u yeedheen weliba noo imow ay yidhaahdeen markuu magaalada soo galayna ay weerar ku qaadeen ciidankiisi istaafkaana ay leeyeen ayadana ciidamada jubbaland oo amniga ficilka ay ka fuliyaan dhegtiinna u hayo ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah gobolkan ma joogaan dagaalkii raaskamboni haddii lagu soo jabay dagaalka raaskamboni lagu soo jabay geda looma soo xawilaayo annagaa diidnay annagaa nool waana iska celinaynaa cid kasta oo isku daydo inay dadkeenna dhibaato u geyso وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي